bismillahi alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii siddeed iyo sagaashanaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar diri alxamdu lilah wsali allahuma calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi alkiraam waslama tasliima kasiira wa bacd waxaynu maraynay suurat zumar qaybaheeda hore aayadda sideed iyo soddon alla waxa uu ka warramay dadka guuldarraysta iyo in fara badan siday uga hor imanayaan ilaahay iyo rusushiisa iyo diintiisa doodii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kula jiray loo laqimayay baa ilaaha wuxuu soo waxau uhi walain sa'altahum haddaad nebi maxamedo weydiiso man khalaqa asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka yaa abuuray macnaha cir iyo dhulba la yaquuluna allah waxay odhanayaan ilaahay macnaheedu waxa weeye cid kaloo loo sheegi karo ayaan jirin arrintaas qul waxaad tidhaahdaa afara'aytum iga warrama maa tadcuuna waxaa caabudaysaan min duuni illaah ee aan alla ahayn in araadani allaahu rabbi hadduu doono bidurin balaayo hadduu ila doono in araadani allaahu ilaahay hadduu aniga ila doono bidurin dhibaato hal hunna ma yihiin kaashifaatu durri dhibkiisa kuwa faydaya balada igu dhacday kuwa iga hinjinaya miyayihin noocuu doonaysaba ha ahaatee balaayadu haddii wax igu dhacaan oo ilaahay igu rido aw araadanii biraxmatin hadduu ilaahay naxariis ila doono hal hunna miyay yihiin mumsikaatu raxmati ilaahay naxariistiisa kuwa hakinaya kuwa teedhahayoo joojinaya miyay yihiin maya wey dhib iyo dheef ba ilaahayba haya muxuu ilaah ku noqon ku aan labadaa midna hayn oo ka caabudayna aan waxba u tarayn ka caasiyeyna aan waxba yeelayn qul waxaad tidhaahdaa xasbiya allah aniga ilaahay baa igu filan calayhi yatawakalu lmutawakiluun cidda cid un wax u dhiibanaysa ee tala saaranaysa ilahay ha tala saarato bidaalik buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam man axabba an yakuuna aqwa annaasi falyatawakal cala allah qofka dad doonaya inuu u xoog batuu awood bato ilahay ha ku tiirsado awooddu isagay ku ururtay waman axaba an yakuuna agna annaas falyakun mima fii yadihi awsaq mima biyadi illaah qofka doonaya dad inuu ugu qaniysanaadana ilaahay waxa gacantiisa ku jira ha kaga kalsooni bato waxa isagu haysto waxa isagu haysto si aan ugu kalsoonayn waxa ilaahay ku maqan ayaa weel adag ugu jira ha ku kalsoonaado waman axaba an yakuuna akrama annaasi falyattaqi illaah qofka dad doonaya inuu ugu laandheeraysnaadana ilaahay una ka cabsado waa sidaad ku noqon lahayd mid awood badan oo adduun badan oo ammaan badan qul waxaad tidhaha yaa qowmi qoladaydi o icmaluu shaqeeya calaa matkaanatikum dariiqadiinna iyo habkaa u wada innii caamilun ay calaa dariiqatii aniguna waan shaqaynayaa sidaydaa diin baa leediina watadee ama diintaydaan wadanaya fa sawfa taclamuuna hadhow ba idin garan doontaan man yaatiihi ka uu yimaada cadaabun balaayo naaro ilaahay oo yukhsiihi hoojinaya wayaxillu calayhi uu ku habsado oo uu ku dego cadaabun muqiim cadaab daa'ima way garan doontaan aniga iyo idinka ka waxaasoo balaayaha ay ku dhacaane idinkuna wixiina wada aniguna diintaydaan wadayaa iyo dhaqankayga wanaagsan lakum diinukum waliya diin macnaheedu waxa weeye dadka haddii la maarayn waayo quusna ay noqdaan tamyiis baa lagama maarmaana in macnaha gaar looga baxo oo manhajkaaga iyo waxa aada waddaad ku socotaa u noqdo wax cad innaa anzalnaa calayka buu ilahay waxaanu kugu soo dejinay nebi maxamed oo dushaada alkitaab baanu soo dejinay qur-aankan linnaasi baanu ugu talagalnay bilxaqi baanaanu ku keennay kitaabka ilaahay wuxuu ugu talagalay ummadda adiga ha lagu soo dejiyay laakiin ilaahay linnaas buui dadku ugu talagalay waa dadka kii sixi lahaa ee ka kaxayn lahaa silaca iyo darxumada adduun iyo aakhiraba ee barwaaqada iyo hodantinimada u saari waan low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maaan hadaqan barwaaqadaa ilaahay u maraqa ka furaya marka xaq ciddii doonaysaana kanuu ku ururay faman ihtadaa falinafsihi buu ilahay ka hanuuna isagunbaa naftiisa u hanuunay ilaahay waxba umu kordhinin waman dalla ka anbada ee hallaaba fa inamaa yadilu calayha fa inamaa yadilu wuu lumayaa un calayha ay calaa nafsih wa calaa durihaa dhibkaasi wuxuunuu saaran yahay naftiisuu saaran yahay ha jirto macsiyada qofku uu samaynaya inay raad ku yeelato mujtamacaadka iyo bulshaduu la nool yahay laakiin haddana balaayada ugu weyn isagay ku gunda xidhanta waxaa halkaa ka baxay ka muuqday xigmadda camalkaynu qabanayno iyo cibaadaadkaynu samaynayno haddaad isweydiisa maxaa laga soomaya maxaa laga salaadaya maxaa laga xajaya sala maxaa camaladan loo qabanaya adaa wax kororhsanaya ilahay waxba uma kordhinaysa xikmaddii aayaddu way kuu sheegay wamaa anta adigu nebi maxamed oo mahid calayhim dushooda biwakiilin mid ilaalinaya kanow hanuun iyo kanow hagaag adiga arrimaha lagu weydiin maayo camalkooda daacidaadka ilaahay awooddiisu waa sidanay u saamaysay insaanka marnaba kama bixi karo awoodda ilaahay musayar buu ku yahay taxta qudrati illaah allahu ilaahay yatawafa alanfusa nafaha ayuu qaadaa xiina mawtihaa markay dhimanayso ka siiba ee qofka ka xayoobiya ammaanada kala noqdaa waa isaga markuu qofku dhimanayo wey walatii naftiina ilaahay wuu qaadaa wuu oofsadaa lam tamut aan dhimanin fii manaamihaa buu ku oofsadaa qofku markaanu dhimanayn uu seexdo lafteeda manaamkaasi waa nooc geeriya ayaa rabbi uu tilmaamaya la arag xiskii iyo shucuurkii iyo dareenkii jinaasadu ay lahayd wax badan oo ka mid ah ayuu leeyahay seexdahani kal hadduu gamo arrinkiisi waxa uu ku idil yahay inaanu is-ogeyn in aanu garanaynin waxaa reerihiisa ka socda maqlayn arkaynin indhihiyo dhagiiba uu leeyahay xoolihiisa tuuggu waxadaya aanu ka dhicin karaynin waa manaam waa nooc geeri ah lidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa marka uu ummadda wuxuu kula talinaya siduu xadiidka saxiixa sheegaya qofku markuu furaashkiisa tago habeenkii seexanaya inuu iska masaxo leannahu baranbara jiir qorato wax ku fadhiya war kama hayee bal ha iska masaxa buu leeyahy guntigiisa xagga hoose ha iskaga masaxo dabeedna ha ducaysto oo ha yidhaahdo bismika allaahumma wadactu janbii wabika wabihi arfacu aw wabika arfacu ilaa magacaagaan ku seexday kuna toosaya alaan ku kaashanaya in amsaktaha farxamha ilaahay ow tani gacantaaday ku jirtaa haddii aada iga siibta caawa ilaah u naxariiso wain arsaltaha faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin faxfadhaa bimaa taxfadu cibaadaka saalixiin ilaah haddaad sii daysana addoommahaaga wanaagsan waxaad ku ilaaliso tan ku ilaali marka mar walba heeganka ku jir laakiin haddii aada iska buuxsan tahay ilaa bilaha soo socda ilaa sanadaha soo soconayo nood buugga unuu kuu qoran yahay oo notebooka aanay ku jirin haddii aan dhinto markaa meel dhexaa lagaa helaya cidlaad ku goodoomaysa fa yumsiku waxa uu qabanayaa allatii naftii qadaa calayha almowta geerida uu ku xukumay qofku isagoo dhintay buu halkaaba ku joojinayaaba naftii ka qaadaya wa yursilu lukhraa tii kalena wuu sii daynayaa ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaabana wuu soo toosi uun wuu soo toosi uun laakiin markay ka dhammaato ayuu joojin doonaa ina fii daalika arrintaa la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya wax dhuganaya oo wax u dhaadhacayaanoo caqli shaqaynaya leh arrimahoodu kolkay arkaan inuu ilaahay saa gacanta ugu hayo isaga iska dhisayaanay dabagelayaan am ittakhaduu ma waxay samaysteen min duunillaahi inta alla ka sokaysa shufacaa kuwa ay caabudaan shufacaa kuwa ay leeyihiin ilaahay bay nooga ergeynayaan qul waxaa tidhaha walow kaanuu haddii ay yihiin laa yamlikuuna shay-an waxba kuwa aan haynin oo aan milkisanayn walaa yacqiluuna ay shay-an waxna aan garanaynin atacbuduunahum wey miyaa caabudaysaa bal laydin su-aaliya miyaa caabudaysaan waxna haddaanay lahayn waxna aanay garanayn waa sanamyaal waa qoriyo waa waxaan caqliya garaadba lahayn waa waxaan hadduu caqli leeyana waxba lahayn ilaaha aan waxba lahayn waxna garanaynin ka caabuday muxuu yahay qul waxaa tidhaa lilaahi shafaacatu jamiican ergadu say u dhantay ilaahay baa leh jamiican ergoo dhan macnaha ergo cidday ka goodaa waa ilaahay cidda fasaxdaa waa ilaahay shaafica mashfuucu lahu shafaacada intaba isagaa fasaxa ergo la yska maqiiqanayaa ma jirto lahu mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulkuu leeyahay uma ileyhi turjacuuna isagaa laydin cerinayaa hortegaysa adduuniya aakhiraba isagaa leh eriyo dhul buu leeyahy isagay ka goodaa ee ku ururtaa aakhirana waa hortegaysaa waidaa dukira allaahu marka rabbi la xuso waxdahu kelidii ishmaazat waxaa didaysa quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwaan aakhiro rumaysnayn qalbigood wuu diday wuu diday qalbigood ishmiisaasku waa qofka oo baalladaymoodoo dhega taaga oo naxa u qaadan waa ay ku noqoto ilaahay baa la xusay keligii markaa qalbigood wuu diday iimaan lawayaasha waidaa dukira marka la xuso aladiina min duunihi kuwa aanan la ahaynna idaa hum yastabshiruun waaba iyaba farxaya oo bushaaraysanaya marka aayaadku sababtay ku soo degayaan waxay ahayd nimankaa mushrikiinta ah ilaahay keligii ha la caabudo tawxiidkiisa cibaadadiisa tala saarashadiisa ku kalsoonaantiisa aakhiradiisa intaba marka la xuso waa didmu ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ayay la soo taagayin ina haadaa la shay-un cujaab yuraad cujaab waynu soo marray suurad saad bilowgeeda mar alla marka la idhaahdo dee sanamyaashoodaa la sheegana waa kuwii sujuudayay afara'aytum ullaata waalcuzaa wamanaata athaalithata alkhra aayaddaasi markay soo degtay waa kuwii wada sujuuda yidhi lasoo hadal qaado waa la ictiraafay mar haddii la ictiraafa waynoo dhanta haddaba ilaahay kolka la xuso iyo diintiisa iyo qur-aankiisa iyo nebigiisa iyo aakhiradiisa iyo cabsidiisa qofku inuu dida maaha qofku inuu dida maaha taasoo karah uu qofkii ka muuqdaana waxay tilmaamaysaa addoonnimadii inaanay ka dhab ahayn inaanay ka dhab ahayn marka masel laga warramo ku camalfalka ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa iyo sharciga inuu dee yahay raacidiisu ku cibaadaysasho yaa wixii sharciga ka hor imanaya dadweyne iyo dowladiba inay iska daayaan haddii dadka qaarkood ay didaan oo ay yidhaahdaan malaha taasi waa ka dhacsanaan caalamka wakhtigan aynu ka dhacsannay armay taasi tahay marakudhignimo iyo mitidnimo armay tahay armaa layna ictiraafi waaya armaa la ina soo eega armaa argagaxiso laynagu sheega arrimahaasoo dhami haddii ay yimaadaan dee waa ishmi-izaaz bay noqonaysaa ishmi-izaaz waa didmo dadkii ku timid oo nooc diin la-aan ah laakiin waa in dadku ay ku qancaan waa in cidda loo aaba yeelayo ee isla markaana xaggiisa la iska eegaya ilaahay uu noqdaa tabaaraka wa tacaala sidoo kale marka laga warramayo ee waanadu ay ka socoto dhinaca khuraafaadkoo la iska daayo dad la aasay oo beri hore dhintay oo baryadooda iyo tawasulkooda iyo dabagalkooda laysku hawlo oo diin laga dhigta marka laga hadlana ee laydhaa ilaahay keligii hala baryo keligii hala caabudo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam hala raaco khuraafaadka la iska daayo haddii dadka qaarkood ay soo boodaan ay yidhaahdaan maxaa kan loo ictiraafi waaya iyo maxaa awliyadii loo diiday iyo maa ishmiazad waa ishmiizaaz kale marka dhan walba uu noqon karaa marka muhiimka waxa weye addoonku ama ummaddu inay ilaahay ku xidhnaato ilaahay haddii lagu waaniyana ay tidhaahdo wax walba cala alra'si waalcayni samicnaa waadacnaa unbaa laynaga doonaya muran kale iyo jaafaa jiriq ma jiro samicnaa waadacnaa baa ilahay uu ku ammaanay ummadda qul waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahay allaahumma qul illaahumma waa yaa allaahu iyo allaahummadaa isku mid ahoo miimkan shidan baa yaadii xaggeedii ka jooga yaa allaahu iyo allaahumma washaaca allaahumma bitacwiidi washadaya allaahumma fii qariidi ibnu maalik alfiyihiisa markuu ka warramaya mawduucan way iska badan tahay buu hi halkii allaahumma laga odhan yaa allaahu laga odhan lahaa in allaahumma laga idhaho tacwiid la sameeyo miimka laga bedel qaatay yaadii iyagoo la jamciyaana shicirkay ku soo aroortaa oo waa shaad oo yaa allaahumma labadii la israaciyo ciwadkii iyo mucawadu canhugii allaahumma ilaahay ow faadira asamaawaati waalard abuuraha caalamkan cil iyo dhulowba caalima alghaybi waashahaada ka waxa maqan iyo waxa muuqda ogow anta taxkumu bayna cibaadig addoommahaaga adaa ugu garsooray oo ku kala diri oo ku kala hagaajin doona fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay ku muransayiin inay isku diidayn sidaa dhaho arrinkaaga ilaahay ku tiiri inaanad adagu awood lahayn iyo xukum iyo aada ku kala dirto dadkan laakiin arrimuhu ilaahay xaggiisa u socdaan caddee walow anna liladiina dalamuu buu ilahay yidhi haddii uu sugnaan lahaa kuwii dulmiga sameeye maa fil ardi jamiican waxaa dhulka ku sugani siduu dhan yihi qaaradaha dunyada waxaa dhaqaalo ku sugan mood iyo nool guurto iyo maguurto marka la isu wada geeyo hadday yeelan lahaayeen oo midlahu macahu in kalena loogu dari lahaa adduunyada maanta waxa ku nool iyo in la eg haddii loogu dari lahaa kuwa daalimiinta ah waa aakhire lafta dow bihi waxay iskaga furan lahaayeen min suuiq min suu'i alcadaab cadaabka kiisa adag ee xuna loo diyaariyey yowma alqiyaamati bay iskaga furan lahaayeen lexejecla ma jirteen maalinta haddii wax walba loo dhiibo adduunyadan iyo in la eg oo la idhaahdo waa kana madax furasho u bixiya waxbaan sii dhiganayaa iyo waan kaydsanayaayo may jirteena way shubi lahaayeen maxaa kalifay talow alla wuxuu uhi wabadaa lahum waxa uga muuqday min allaahi rabbi xaggiisa maa shay baa uga muuqday lam yakuunuu yaxtasibuuna waxaanay filayn waxaanay filayn oo aanay rumaysnayn baa u muuqday wabadaa lahum buu ilaha yidhi waxaa u muuqday sayi-aatu maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen kiisii xumaa waxun bay shaqeeyeene wixii xumaa ay shaqeeyeen kiisii xumaa baa u muuqday abaalkiisii macnaha waxaaqa bihim waxaa kuna habsaday maa kaanuu bihi yastahziyuuna wixii ay ku dheeldheelayeene cadaab ahaa ay lahaayeen hadduu jiro iska keen kee baa ku dhacay marka halkaas rabbi waxa uu ku caddeeyey guuldarrada qofkii aan iimaan lahayn maalintaa ku habsatay iyo warwarka xaaladiisu sida ay u badan tahay ayaa nasku uu tilmaamay ilaahay wuxuu uhi waidaa masal insaana qofkii gaalka ahaa marka uu taabto durun dhibaata dacaana wuu noo yeedhanaya dhibaata hadday ku dhacdo ilaahay buu yaqaan wuu baryaya uma idaa khawalnaahu marka aanu siino takhwiilku waa tamliik iyo ictaa markaanu gacanta u gelino nicmatan mina barwaaqo xagga iyaga ka timi ilaahay baa nicmada bixiya almuncim huwa allah wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha markaa nicmadayda siiya baa ilahay uhi qaala wuxuu yidhi innamaa uutiituhu waa lay siiyey calaa cilmin cilmi baa laygu siiyey hanaada waxa weeye cilmi waa maqaaladii qaaruun ninkii qaaruun la odhan jiray oo cilmi baan anigu leeyahay adduunkana hesheen iyo horumarkanba awood baan ku kasbay ilaahay waxba uma reebo bal cilmi laguma siinin iyo awood uu leeya hiya nicmadan la siiyey fitnatun waa imtixaan walaakina agarahum laa yaclamuuna intooda badani mase garanaya marka aayaddu waxay noo caddaysay ummad hadduu ilaahay siiyo wax ay jecel yihiin awood iyo adduun iyo aqoon waxyaaba dad uu ku horu maray ee nicmooyinkaa markuu ilaahay ummad siiyo waa fitna qof waliba uu imtixaanayin ka aqoonta laa ku imtixaanan ammaanada inuu ehelkeeda gaadhsiiyo inuu dadka ku islaaxiyo inuu ku saxo inuu wax ku horumariyo ka awoodda laa ku imtixaanan inuu khayr ugu shaqeeyo inuu shar ugu shaqeeyo ka adduunka laa ku imtixaanan bal dhanka u rido xagga khayrku ula kacaya mise xagga sharka mid waliba waa fitna wixii lagu siiyo gacanta laguu soo geliya dad dheer tahay saa u fahan marka aad dareensan tahay inaad imtixaan ku jirto dee diyaargarow baa jiraya laakiin marka aad dareensan tahay adigoo imtixaan ku jira inaanad imtixaan ku jirin dareenkaagu kolkuu noocaa yahay de waxaa dhici doona inaad ku fashilanta imtixaanka qad qaalahaa kelmaddan waxaa yidhi aladiina min qablihim kuwii kuwan ka horreeyey qaaruun iyo lodkiisi famaa aqnaa canhum waxba kama tarin maa kaanuu yagsibuun waxay shaqaynayeen waxba kamuu tarin wax badan bay shaqeeyeen waxba kamuu tarin isaguna muu noqonin muntasiran mana helin koox u gargaarta ilaahay baa yidhi fa asaabahum waxa ku habsaday sayi-aatu maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen kiisii xumaa wax wanaagsan ay shaqeeyeenna muu noqon mid loo tiriyo waaladiina dalamuu min haaulaa'i kuwa dulmiga sameeye kuwanku hor taagan nebi maxamedow ka mid ah sa yusiibuhum waxa ku degi oo ku habsan doona sayi-aatu maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen kiisii xumaa dabcan abaalmarintiisii adkayda cadaabka ahayd weeye wamaa hum bimucjiziina manay noqonin kuwa ilaahay daalinaya oo ka baxsanaya awalam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir inuu ilaahay arsaaqada u ballaadhiyo u buriyo oo u buurbuuro cidduu doonayo wayaqdir wuu ku cidhiidhayaa liman yashaa cidduu doonayana cidduu doonayana ilaahay waa ku yaraynaya labadubana garo oo mid waliba imtixaanku ku jiraayo ogow shar iyo khayr ba ilahay ummadda waa ku imtixaanay adduunyaduba imtixaankaasi aynu u joognaa inna fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan liqowmin yu'minuuna dadka alla rumaysa ummadda haddaba ilaahay baaq buu u soo jeediyu gaa nabiga laleeyahy calayhi salaatu wasalaam gaadhsii waa bushaaro weyn ilaa bacdu salaf ay tilmaameen waa arja alaaya fi lqur'aan qur-aanka kariimka waa aayadda ugu rajo badan ugu bushaaro badan ee qofku hadduu in uun khayr yeelanayo uu ka faa'iidaysanayo inuu wanaag doonayo inaanu quusanna qofka dee ilaahay waa u sheegay halkan waxyaabaha towbaddiisa iyo ay ku saxmayaanna ilaahay waa dabageliyey rasuulkuna wuxuu ka warramay sala allahu calayhi wasalam markii ummadda ku dhiiri gelinayay towbadda inuu dilay inuu jiray mid dee boqol qof dilay oo markii uu towbad dhaba towbad keenay ilaahay uu naxariistay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa cibaadiyi addoommahaygiiow fariintan addoommaha gaadhsii ilaahay baa le addoommahaygiiow aladiina kuwaasoo asrafuu calaa anfusihim nafahooda ku xadgudbayow ila ilaahay waxba maydaan yeelin kolkaad dembaabayseene dadkii naftooda meel kaga dhacay ee gafafka iyo xadgudubka sameeyeyow laa taqnatuu min raxmati illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina haka dayran ha ka dayrinina ilaahay naxariistiisa naxariistiisa oo cafiskiisa iyo dembi dhaafkiisa ina allaha ilaahay yakfiru dunuuba jamiican dembigoo dhan ilaahay wuu tiraa waxa dembiga la yidhaahdo dhan ilaahay wuu safeeyaa innahu huwa alkafuuru raxiim ka dembiga dhaafee naxariista weeye ilaahay saasay tahay marka qunuudka waxaa la yidhahdaa waa xaraam inuu qofku quusto oo ilaahay naxariistiisa uu ka quusto way dhacdaa dadka qaarkoodo muddo badan wax soo xadayay muddo badan wax soo dilayay muddo badan wax soo khiyaamaynayay dabeedna qofkaasi wuxuu is odhanayaa kolla rajo meli kolla towbadaada cidi galowsan mayso kolla cidi ku soo dhoweyn maysa halkaagii kasii wad wuu quusanaya ilaahay wuxuu leeyay laa taqnatuu min raxmati illaahi ina allaha yakfiru dunuuba jamiica laakiin ilaahay wuu tilmaamay addoonka macnaha towbad waa lagama maarmaan inuu towbad keeno wa aniibuu ilaa rabbikum qofku markuu jaraa'imka iyo gafafka u dhaco waa inuu ilaahay u soo noqdaa sidaa ilaahayba uhi wa aniibuu ilaa rabbikum ilaahayna usoo noqda oo u towbad keena markaa qofku hadduu taa'ib yahay oo uu ka soo laabto dembiga towbadda wixii ka horraysay dumisaa sida gidaarkaasi u dumayo markaa wixii uu dilay iyo wixii uu kharibay iyo wixii gaalnimo iyo gafuu sameeyey waa la masaxay wa aslimuu lahu ilaahay u hoggaansama min qabli an yaatiyakum alcadaabu intaanu cadaabkii ilaahay idiin imanin uma laa tunsaruuna laydiin hiilin maayo cadaabku hadduu yimaado idinkoo aan toobad keenin waa laba qayd baa dhacay ka horreeya waxa weye in ilaahay loo toobad keeno ka labaadna waxa weye in ilaahay loo hoggaansan yahi waa shuruudihii towbadda laba ka mid a qofku inuu waxan ka ka go-o oo ah aniibuu ilaa rabbikum gacanta ka qaado hadduu sii wado taa'ib lama idhaa wa aslimuu lahuna waxay tilmaamaysaa inuu qofku go-aansaday inaanu dib ugu noqon macsiyadan laakiin hadduu leeyahay ilaahay waa kafuuru raxiime maantana tumuuca wa kada berriba waa tukan jumcadii ciidahaad badsan markuu arrinku halkaa taagan yahay maya towbad lama idha alla waxa uu ka warramayaa shuruudihii toobada wuxuu yihi watabicuu raaca axsana maa unzila ilaykum wixii laydinku soo dejiyey ee qur-aankan ah min rabbikum laydinkaga soo dejiyey ilaahayna xaggiisa raaca diintiinnii bedela oo markii hore diin la-aan ba ahaydeena iminka diin yeesha oo ka diin dhigta qur-aankoo raaca min qabli an yaatiyakum alcadaabu cadaabku intaanu idiin imanin baktatan si kadaa waantum laa tashcuruuna idinkoo aan garanayn macnaheedu waxaad halkaa ka aragta qof caasiya iyo cadaab inay suran yihin caas cadaab buu bareerhaya labada jeerba min qabli an yaatiyakum baa ilaahay u leeyay marka raaca axsana maa unzila ilaykum min rabbikum waa macnihii xalayta aynu kusoo xuseynoo kale oo axsankan ayaa culimada qaarkood ay tilmaamaya ismu tafdiil ha ahaado oo macnihiisu dee kii wanaagga badnaa ha noqdee laakiin waa bimacnaa xasan waattabicuu waxaad raacdaan waxa laydinku soo dejiyey ee wada wanaagsan alladii unzila ilaykum kii laydinku soo dejiyey raace fiicnaa ama kii la rumaynayay iyo kii la raacayay ayaa markaa loo kala qaadaya an taquula baa ilahay wuli aayaddan dambena waxay bayaaminaysaa aayadda hore towbaddii bay sheegtay ta kalena in qofku uu diintiisii hagaajiyo oo u saxnaadaabay sheegtay tanina waxay sheegaysaa towbaddu inay wakti leedahay fursadda in la gaadho laga faa'iidaysto waktigii baa ilaahay uu tilmaamaya marka an taquula aw taquula aw taquula aw taquula baa soo noqnoqonaysa dhowr jeer waa qofku intaan waktigu dhaafin iyo fursaddu towbadda ilaahay ka faa'iidaysto an taquula nafsun nafi intaanay odhanin ka hor towbadkeena iyadoo calaancalaysa intaanay odhanin yaa xasrataa murugadaydiiy calaa maa shay baan ka murugaysnahay faradtu fii janbi illaah ilaahay dhinaciisa wixii aan ku gaboodfalaan ka xumahay qofku intaanu taa odhanin wain kuntu waxaan ahaaday lamina saakhiriina kuwa jeesjeesa een xaqiiqahayna dheeldheela sidaasaan ahaa qofku intaanu ka calaancalin gefkiisa calaa maa faradtu ay calaa tafriidi yaa xasrataa waxaan ka murugaysnayaa calaa maa faradtu ay calaa tafriidii maada waa masderiya kuxadgudubkii aan ku xadgudbay fii janbi illaah ilaahay dhowaanshihiisa aljanb waa dhinacaa laydha markiisa hore marka ka ag dhowaanshihii ilaahay baan ku gaboodfalay ilaahay sidee loogu dhowaadaa waa inaad addoonu noqoto xadiidulqudsigii waxau ah addoonku iguma soo dhowaado wixii aan ku waajibiyey wax dhaama waxaan ku waajibiyey oo uu sameeyaabuu igu soo dhowaadaa markuu taa xasiliyana dhowaanshihii wuu sii badsanayaa sii badsanayaa markastuu sunnaha badsado walaa yazaalu alcabdu yataqarabu ilaya binnawaafil sunnayaashu addoonku samaynaya ilaahay buu ugu sii dhawaanaya usii dhowaanaya ilaa rabbi uu noqdo qofka dareemayaashiisa ilaa aan maqalkiisa noqdo oo gacantiisa noqdo oo nidhiisa iyo dhagiisa noqdo waa xadiid qudsigu soo tilmaamayo macnihiisu waxa weeye qofkani waa dhowrsan yahay allaa ilaaliyey midal mukhlasiin buu noqday gacan xumaanku fidin maayo ilaahay baa ka haya ishiisii allaa dayray saasay u soconaysa marka fii jambillaah ilaahay dhowaanshihiisii iyo daacadiisii ayaan ku xadgudbo taasaan ka xuma waxa labaad oon ka xumahay in dhaqankaygii uu xumaado aan jeesjeesi jirin aw taquula intaanay nafi odhanin ka hor ilaahay u toobad keena oonay sidan u murugoon low ana allaha hadaani rabbi hadduu i hanuunin lahaa la kuntu min almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsadaan noqon lahaa dee dadkii taqwada lahaayoo sida xidigaha loo daawanaya arkeen oo horu maray markaasaa waxay yidhaha hadday ilahayna hanuunin lahaa oonu dooran lahayn waddada lagu hanuuno taqwaanu yeelan lahay aw taquula buu ilahay yidhi mar saddexaad intaanay nafi odhanin ka hor towbad keena xiina tara alcadaaba markay cadaabka ilaahay aragto low ana lii karra miyuu ii sugnaado noqod ifkii miyaa laygu celiyo lowdu mararka qaarkoodna jawaabbay doonta mararka qaarkoodna xarfu tabani bay noqota waa dalabu maa laa damaaca fiihi waxaan raja ku jirinoo qofku uu doono sidaa darteed baa la odhan low ana lii karra macnuhu maaha haddii uu ii sugnaan lahaa noqod waxa iyo waxaa laakiin waxa weye low ana lii karra miyuu noqod ii sugnaada miyaa la i celiyo fa akuuna min almuxsiniin samafalayaashan ka mid noqon laha taqwuu doonaya oo ixsaan buu doonaya liannahu ra'aa ثمرة التقوى وثمرة الإحسان التي انتفع بها عباد الله ما أنت وحو أرك وحا لغا ديتشي إيه لغا توتشي لغا ديف الله كعبسك إحسانك لغاية وحي تلمانتي توبض وين إلا هاي وقت سادر تدبع انت أنا قفك غيري غارين اه نفتي سؤالي دي حول المريض كسو غارين اه قيامة وآنا دعينين علامات كواوينا قيامهم أن ينكهر واختيالها سوقفك فرصة هايستا balaa buu ilahay balaa waxa aad ahayd mid jaanisiya fursad haysta isagu taasuu tamaniye balaa lagu celin maayo haddii uu yidhi hala celiyo lagu celin maayo qad jaa-adka aayaati aayadahaygibaa kuu yimi fakadabta bihaa waad beenisay bal adeegad halka laga raacay waa taa markiiba ilahay wuu soo dhiga dembigu ku eedaysan iyo lagu taandheeye wakaa aayaad waxyo samaawiya oo manhajkii ilaahaya oo ilaahay addoommaha isbara oo ilaahay addoommaha xidhiidhiya lagu keenay oo rasuulkaaga uu kuu keeno fakadabta biha waad beeniso wastakbarta bi wastakbarta waanaad iska weynaysay inaad raacdo wa kunta min alkaafiriin gaaladaanaad ka mid noqoto qof aan diin iyo qur-aan haysanin ilaahay kana ag dhowaa wa yowma alqiyaamati maalinkaa la taagan yahay talaa waxaad arkaysaa aladiina kadabuu kuwii gaaloobay ee beeniyey aladiina kadabuu cala allah kuwii ilaahay ku been abuurtay ogolay qofku hadduu waxaan diin ahayn diin ka dhigo ilaahay buu ku been abuurtay wujuuhuhum muswadda wejiyaashoodoo madow baad arkaysaa adaa laguu sheegayaa qiyaamaha waxaad arkaysaa kuwii ilaahay waxaan xaq ahayn ka sheegay iyadoo wejigooduu madow yahay gudcur ayuu egaaday alaysa fii jahannama ayaa ilahay uhi naarta jahannama miyaanu ku sugnayn maswan meel hoy u ah lilmutakabiriina kuwa isweyneeyey kuwa isweyneeye meel baa ilaahay ugu diyaariyey naarta dhexdeeda hoy u ah wayunaji llaahu rabbi waxa uu nabadgelinayaa aladiina istaqow kuwa ilaahay ka cabsaday kuwaasi way nabadgaleen bimafaasatihim bimafaasatihim horumarkoodii iyo badbaadadoodii ayay ku nabadgaleen waxay ku nabadgaleen fawska heleen kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama qof waliba waa tan wuu dhadhaminaya inuu geeri dhadhamiyo waa qasab buu ku xukuman yahay abaalmarintiinina waa diyaar laakiin ka horaagsamiyo ka horu mara ilahay sheegi wuxu uhi faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz faqad faaza qofka naarun ka nabad galay ee janno helay faqad faaza bimafaasatihim laa yamasuhum suu cadaabku kuma dhacayo xumaanta cadaabkuu leeyahy kuma dhacayso walahum yaxzanuuna mana murugoonayaan kuwaas murugala ma jirto ilaahay baa si awliyadiisa u badbaadiyey aada bay u qiimeynayaan macnaha aayaha rasmiga ah ee insaanku uu helayo wanaagsan inuu yahay nabadgelyada aakhira nasku uu tilmaamaya mar walba taasaa soo noqnoqonaysa soo noqnoqonaysa ilaahayna ummadda wuu ku disayaa suuradihii ugu horreeyey laga bilaabo ilaa aayaddii u dambaysay qiyaamay ka warramaya qof iyo qalbi aan qiyaamo rumaysnayn ma jiro wax jira baa allaahu ilaahay khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuray wey ka abuuraya wey wax walba wahuwa calaa kulli shayin wax walba rabbi wakiil xafiid ka ilaalinaya wey wax walba wuu abuuray wax walba wuu ilaalinayaa wax walba gacantu ku haya waxba kama qarsoona lahu waxaa u sugnaaday maqaaliidu samaawaati waalard maqaaliid mafaatiixda samooyinka iyo dhulka ayuu hayaa macnaha khasnadaha naxariista arsaaqada risaalada waxyiga khasnadahooda furayaashooda oo maqaaliidoodaa buu haya macnaa khasnadahana isagaa le furayaashoodana isaga haysa ilaahay marka addoommaha in badan baa ilaahay uu u tilmaamayaa wixii ay aamini lahaayeen ilaahay uu kaga raalli noqonayin waaladiina kafaruu kuwii ka gaaloobay biaayaatillaahi ka gaaloobay ulaa'ika hum ulkhaasiruuna kuwaas way guuldarraysteen ilaahay baa markuu ka warramo awoodihiisa wuxuu haddana xusayaa waxa la caabudeena la ahayn wuxuu ilaahay xusayaa awoodiisa markaasuu haddana xusayaa kaafir ogabay dadku marka ay ilaahay weydaartaan markay addoonnimadiisa diidaan cidla iskama taagnaadaan laakiin waxbay caabudaan cidna way adeecaan cidna way ku kalsoonaadaan qofku wuxuu isaga abuuran yahay cid inuu addoon u noqdo ka tala qaato rumeeyo aamino ku yididhiisho marka hadduu ilaahay diido ama kaafir buu aaminaya ama shaydaan buu aaminaya laakiin ma taagnaanayo iimaan la-aan ee wuxuu wuxuunu markaa ukici doonaa iimaan xun xaggii unbuu ukici ilaa khaanadii way bannaantay waxaan ku buuxin lahaaye qul waxaad tidhi afakayr allaahi ma cid aan ilaahay ahayn baa ta'muruunii ifaraysaan acbudu inaan caabudaan addoon u noqdo ayuha aljaahiluuna kuwan ka dhacayo kuwiinan jaahiliintae ka dhacsana diin la-aantu ay haysataa ma cid aan ilaahay ahayn baa igu yeedhaysa eeg macnuu waa caynka in addoommaha ilaahay loogu yeedho iyo in cid kale loogu yeedho waa labadaas haddii ilaahay xaggiisa loo diido dee meel kale loo wadaa qofka cid aan ilaahay hayn dad ugu yeedhayana maga magac bixintiisi yeedha bixintiisa alla inoo dhiibo yusamaa jaahilan wa daalan mudilan walaqad uxiya ilayka waxa lagu waaxyooday nebi maxamedow wa ila aladiina min qablik rusushii kaa horraysayna waxa loo waaxyooday la in ashragta haddaad gaalnimo samaysa layaxbadanna camaluk camalkaagu wuu buri intuu bararaabuu burburi walatakuunanna min alkhaasiriina waxaanaad ka mid noqon doontaa kuwa guuldaraysta ayaanbara iyo aafaad uu ku dhaco sidaasay tahay rasuul walba halkuu ka bilaabayo yaa qawmi icbudullah ilaahay caabuda buu leeyay gaalnimo la sameeyaana aayaddu waxay caddaysay qofka wixiisii hore inay ka dhigaysa waxba kama jiraan sida islaamka iyo towbaddu ay uga dhigto wixii xumaa wax tirtira ee horreeyey qofka gaalnimada uu sameeyaana camalkiisii hore way burisaa nacuudu billaahi min aridda hadduu qofku gaaloobo waxaa wixiisii hore way burburinaysa waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya halkan addoonka iyo ilaahay abtirsime iyo ehelnima kama dhaxayse waxaa ka dhaxaysa inuu addoon noqdo marka ambiyada ilaahay ee hormuudka ummadda ahaa ee ugu wa wanaagsanaabaa dhaabadan loo dhigayo waxaa la leeyahay rasuul waloo ogeysiis ku qab haddaad ilaahay diiddo wax kaa jiraa ma jiro camalkaaga iyo wanaagaad yeelanayso bal iska daa wax kalood caabudo allaha facbud ilaahay keligii caabudo wa kun min ashaakiriina kuwa ku mahadnaqana noqo cibaadada lafteeda ayaa waafajinteedu ay nicmatahy marka waafajintaa lafdigeeda kusii mahadna wamaa qadarullaha may weynaynin ilaahay xaqa qadrihii weynayntiisii dhabta ahayd marka ay baalgeliyeen wax kale marka ay yidhaahdeen ma kala soo celin waalardu dhulku jamiican siduu u dhan yahay qabdatuhu ilaahay gacantiisuu ku jiraa yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ilaahay baa qabtay oo gacanta ku qabtay waasamaawaatu samooyinkiina madwiyaatun waxa ay ku duuban yihiin biyamiinihi midigtiisa oo yad iyo qabdo iyo midig isagaa unu qalma oo aan lala yaabaynoon la odhanaynin siduu ilaahay u yeeshay oo aan loo diidaynin oo aan la shabahaynin oo la odhanaynin haddii loo sugo ta makhluuq oo kale ay noqonaysa subxaana ilaahay isagaa xumaan ka hufan watacaala camaa yushrikuuna waxa ay dadku caabudayaan ee ilaahay la caabudayaanna waa ka sarreeya marka aayaadka intan dambe suuradda gebagabadeeda waxaa ilaahay uu ku soo bandhigayaa muuqaalka maalinka dambe xaggiisa aynu geediga u nahay uu leeyihi muuqaalkaasoo dhaba oo xaqiiqa oo jira oon shaki lahayn muuqaalkaasoo runtii qofka mu'minkaahi hortiisa marka uu yimaado uu aada u dareemayo ilaahayna addoommaha wuxuu ugu sheegayaa bal si ay maskaxdooda ugu sawirtaan arrintan iyada ah oo mar haddii wax ay dhaafeen aanu ahayne wax soo socda uu yahay ay runtii uga cabsadaan ee camalna u sameeyaan wanufika fi suuri suurtii baa la afuufay buu ilahay yidhi siday xaqiiqo u tahi waa wax la afuufo lagu dhuftoo kaleba fa saciqa waxaa tawakoo wareeray man fi samaawaati wa man fi lard cidda ku sugan samooyinka iyo cidda dhulka ku sugan oo dhan ayaa dawakay ilaa man shaaa allah intuu ilaahay doonay mooyaane inta ilaahay uu doonay ma rususha ma shuhadada ma waxa weeyaan malaa'igta mise waa barh ka mida ilahay isagunbaa yaqaana haddii cayimaadooda muhiimay tahay inaynu ogaano isagaan ka tageen uma nufi taa hore waxaa la yidhahdaa nafqatu sacq waa tii lagu wada dhimanayay marun baa la afuufay wadnaha wada go-ay uma nufika fiihi ukhraa mar kalaa la afuufay fa idaa hum waaba iyagoo qiyaamun yanduruun dadku taagan oo eegaya maxay eegayaan waxa meesha ka soo muuqday waxa lagu samayn doono go-aan wuxuu noqon doono tala faraha uguma jirto marka qiyaam yowmulqiyaama waxaa lagu magacaabay qiyaamun waa la istaagay meeshii fadhi iyo nafis iyo seexasha ma jirto wa ashraqat alard dhulkiina wuxuu la iftiimay binuuri rabbiha ilaaheeda iftiinkiisi ayuu la iftiimay ilaahay boqorka habaa yimi addoommihii xisaabinaya nuurkiisii waa isu baxay binuuri rabbiha aimada qaarkoodna bicadli rabbihaa bay ku fasirayaan haddii ifkii dulmi iyo gardarro iyo ishuursi madow cadaaladdarra ay lahayd ay ka jirtay halkan maanta nuurkii cadaaladda isu baxay wa wadica alkitaab ashwa jinsiya wa wadica alkutub waxaa halkan lasoo dhigay xaashiyihii camalladu ay ku qoraayeen qof walba camalkiisa wixii uu ku qoraabaa lasoo dhigay wajii'a biannabiyiina waashuhadaa waxaana la keenay ambiyadii iyo markhaatiyadii ayaa la keenay marka waxaad arkaysaa ficiladu waa wada maadi maadiguna had iyo jeer wuxuu sheegaa inaan laga murmi karin maalan waxaasaa dhacay waa wax aynu ognahay muu dhicin ma jirto leanna waa mushaahado waa la wada arkayay waxaan soo socdaana siduu xaqiiqada u yahay waa wax dhacay oo horteenna yaalloon laga murmayn oo kale ambiyadii baa yimi iyadoo su-aali ay u taallo oo la weydiin doono markhaatiyadiina way yimaadeen markhaatiyaduna maalintaa way fara badayn ambiyadu waa markhaati ummadda nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa markhaati waxa markhaatiya malaa'igtii waxa markhaatiya arrinku markuu si adkaado qofka xubnihiisa dadku waxa meesha taaganiba wa shaahidin waa mashhuud waa wax markhaatiya wax lagu markhaati kacayo wa qudiya baynahum bilxaq waxaa loogu garsooray xaq baa loogu garsooray iyo cadaaladii ilaahay wahum laa yudlamuun iyadoo aan cidna lagu gardaroonayno dibindaabiye iyo dulmi maalintaa ma jiro taa iyadu way hadhay cadaaladiibaa ayaa maalintaa ilaahay uu ku kala diray wa wufiyat kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystiray maa camilad wixii ay shaqaysay ayaa loo dhammaystiray wa huwa aclamu ilaahayna aad buu ogi badan yahay bimaa yafcaluun waxay addoommuhu samaynayaan aad buu ogaa asraartoodu haya wax sii dhaafsanoo laabta waxa ku jiraa buu ogaa marka ma aha xisaabtan iyo oofintani mid gafaysa markii dabeetana go-aankani dhacay dee dadkii waa la kala diray qolo waliba meeshii ay ku waari lahayd ee cadfan lahayd ee lagana dhibanayn meel looga sii safrayo oo loo dhaafayana aan la sheegin aanay jirin ayay ku xaroodeen wasiiqa waxaa la kaxeeyey buu ilahay yidhi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ilaa jahannama baa loo kaxeeyey zumaran iyagoo qaylo ah adduunyadii taxaalufkii ay jireen wixii ay kala aaminsanaayeen madaahibtii ay kala haysteen zumaran waa qaybo oo qaybiba ay u socoto dabaqad naarta ka mida in lagu xareeyo xataa idaa jaa-uuhaa markii aysa soo tubeen baa futixat abwaabuhaa albaabadeedii la furay naarta albaabadeedii baa la ballaqay shaqaalihii ayaana markaa bilaabay hadalkan shaqaaluhuna hadalkani maaha mid nafise ilaahay baa tilmaamo calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa kuwa sifaatkan suuratu taxriim ilahay uu ka bixiyey wa qaala lahum gaaladii waxay ku yidhaahdeen khasanatuhaa shaqaalihii naartu shaqaalihii naarta ka shaqaynayaa la hadlay kuwii soo galay halkan lagu soo duubay alam yaatikum rusulun minkum rusul idinka midi miyaana idiin iman baynaa war guuldaraa dhacday kol haddaa halkan soo gasheene meesha xaqiiqadeeda ogyiin ay ku soo socdaan war miyaan wax idin digaaba imanin rusushaasoo yatluuna calaykum aayaati rabbikum idinku dul akhriya aayaadka ilaahiinna macnaa waxaa laga nabadgalaa naar jannana lagu galaa ilaahay raalli noqoshiisana lagu helaa ilaahay waxyigiisao la raaco waxiga sidaasaa ilaahay qur-aankiisa ummadda ugu xidhaya rusul idinku dul akhriya ilaahay diintiisa oo tusaale u noqda oo idin bara wayundiruunakum idinka diga liqaa'a yawmikum haadaa maalinkan la kulankiisa rusul idinka diga maalinka oo idinku cabsi geliya oo xaqiiqadan idin sheega maanta idin haysata mushkilad baa idin haysata maanta balaayo weyn oo adhax jab ah qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii naarahan soo gelayay balaa bay yidhahan balaa waa jiraa intaasoo dhan rusul baa yimi qur'aan baa yimi waa naloo digay aakhiro in badan baana lagu waaniyey balaa warku waa urursan yihin walaakiin xaqat waxaa nagu rumowday kelimatulcadaab xaqat way ku rumowday kelimatulcadaab yaboohdii cadaabka calalkaafiriina bay ku rumowday markaa guuldaraa nagu dhacday warku saas u ururay waxba ma sheegi karaan qiila waxa la udkhuluu gala abwaaba jahannama khaalidiina fiiha halkaa ka gala baa leeyahy albaabadaasay leedahay magacyaasha kala duduwan kala leh jaranjarooyinkaa isasaaran ee ololku kor iyo hoos uu isu weydaaranaya halkaasun gala fa bisa waxaa xumaaday mahwa almutakabbiriin kuwii isweynaynayey deegaankoodii iyo hoygoodii iyo saldhigoodii baa xumaaday waa kaa mar haddii halkaa aanay dhan ay u dhaafayaan jirin halkaasay ugu dhammaatay waxa ilaahay ugu necbayeyna waa kibir addoon addoon kibray baa ilaahay ugu necbayey kaafir dhaalim halkan iminka waxa nasku uu tilmaamay fa bi'sa mahwa almutakabbiriin macnaheedu waxa weeye qofku hadduu diido ilaahay aayaadkiisa iyo cibaadada ilaahay iyo aakhiro waxa weeye qof kibray weeye waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sharxayay kibirka dhar wanaagsan iyo nadaafad iyo jamaal iyo muuqaal fiicani ma aha buuri kibir intaasi midna kibir lama yidhaha laakina kibirku waa maxay wuxuu ku fasiray inuu yahay amdu nnaasi baطr اlxaqi waamd الnaas albaطr can اlxaqi waamd الnaas qofkao ka santaaga xaqa isla markaana dadka yarayso inuu dheeraad leeya ama isagoo aanay la mid ahay inu arka halkaasay ummadaasi ugu dhammaatay camalkoodii wuxuu gooyey waa kaa wasiiqa waxaa la soo kaxeeyey aladiina اtaqow rabbahum kuwii ilaahooda wasiiqa aladiina اtaqow rabbahum kuwii ilaahooda ka cabsaday baa lasoo kaxeeyey ilaljannati baa loo kaxeeyey iyagana dabcan kuwaa hore waxay ahaayeen sawqa iyo sawqu wuu kala duwan yahay labada kaxaymood way kala duwan yihiin oo qolana wirdan baynu kusoo marayna suuratu maryam suuratu maryam qolana wafdan marka zumaran iyagoo koox ah waa rusushii iyo saalixiintii iyo shuhadadii iyo dadkii dheeraad qolaba baaca dheer ay ku lahayd khayrka qaybihiisa kala duwan waxaa fasiraya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee bushaarada badnaa ee uhi qodobo waliba wixii ay takhasus dheeraada ama gacan dheer ay ku leedahay samaynta khayrka ayaa albaabkiisa laga gelinaya qolada salaada badsatay albaabka salaada qolada soomka albaabka soomka ee la yidhahdo rayaan qolada sadaqada albaabka sadaqada qolada jihaadka qolo waliba albaabbay leedahay abubakar sidiiq damac weyn baa galay wuxuu ihi waan ogsoonahay inaanan wax dhibaato hay soo gaadhayn su-aal baan ku weydiiyey nebi maxamed oo cid intaasoo albaab looga yeedhaya ma jirto haa buui wa anta minhum nacam wa anta minhum waa looga yeedhayaa buui qof intaaba laga dalbayo o laga wacayo ayaa jira oo la isku qabsanayaba halkan ka soo gala iyo halkan ka soo gala adiguna ka mid baa tahay abubakarow adaa ugu horeeya xataa idaa jaa-uuhaa markii ay yimaadeen wa futixat abwaabuhaa iyadoo albaabadeediiba la ballaqayba waa jumla jumlo xaalo ah weeye halkii hore waxa ay soo ahayd xataa idaa jaa-uuhaa futixat markay yimaadeen unbaa la furay halkanna xataa idaa jaa-uuhaa wa futixat wowgaasi faariqa uu sameeyey waxa weeyaan waxa ay yimaadeen iyaday ballaqantay waana macruuf haddii aada socoto ood socdaad ood meel ku socoto marka ay diyaarsan tahay albaabadeeda la ballaqay iyo markaad muddo ku jacto deed ku hor sugto dee isku mid maaha saas faariqaasaa udhexeey wa qaala lahum waxa ay ku yidhaahdeen ahlu jannihii khasanatuhaa shaqaalihii halkaa heeganku ahaa cajabta badnaa ee jannada joogay salaamun calaykum nabadgelya dushiina ha aato dhibtum waa wanaagsanaateen fadkhuluuha khaalidiin soo gala idinkoo ku waaraya waa gacmo furan iyo soo dhoweyn haddaad maqasho ubax baa lagu soo dhoweeyey iyo waxbaa loo goglay tanaa markaa tii dhabta ahayda way hambaliyeeyeen oo way ammaaneen oo masiirkoodii bay ugu bushaareeyeen wa qaaluu waxay idhaahdeen ahlu jannihii farxad iyagoo kala batay alxamdulilaahi baa mahadle alladii ilaahay baa mahadle sadaqanaa wacdah ballantii uu noo qaaday noo rumeeyey wa awrahanaa alarda wa awrahanaa wuxuuna dhexalsiiyey alarda dhulka ila hawo lama taagne meel hawaa lama taagna lamana duulayo meel lagu taagan yahay baa jiro oo lagu raaxaysanayo lagu sheekaysanayo dee aan wax tacabi jirin marka dhaxalna had iyo jeer waxa la yidhaha waxa dhibyaraanta lagu helo dhaxalka aabbaha tacabkaama gelini wixii uu ka tegun baad aayar gacanta ku dhigta marka wax alla wixii camal la gooyo o dham waxaan ilaahay ma goynaye eh waa ka qaalisan yahay wax dhaxaloo kale weegi dhan kale haddii loo dhigo ragga naarta galay boosas bay ku lahaayeen jannadan iyo qaybay lahaayeen laakiin way calfan waayeen way calfan waayeenoo xaggii naarta iyagu isugu baydheen kuwanina jannaday isugu baydheen natabawa'u waxaanu ka degaynaa oonu deegaansanaynaa min aljannati xayu nashaa jannada xaggeeda meeshaanu doonno meeshan jinsiyada iyo xuduudihii isticmaalka iyo baasaaboro iyo ka joog ma leh natabawa'u min aljannati xayu nashaa ilaahay baa yidhi fa nicma ajru lcaamiliin cid camal u samaysa hadday cid uun camal mahadinayso kuwaasaa camalkoodu nicmo leeya fa nicma waxaa barwaaqo yeeshay oo wanaagsanaaday ajru lcaamiliina kuwa camal sameeya abaalkood ayaa wanaagsanaaday almaqsuusu bihada almadx camaluhum haada wa tara almalaa'ikata baa ilahay uhi malaa'igtii ilaahay baad arkaysa haddaad goobtaa eegto xaafiina iyagoo ku wareegsan min xawli alcarsh carsh raxmaanka hareerihiisa wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin hamaaniya marka carshuraxmaanki ilaahay boqorka ahaa junuudiisii iyo collaalkiisii waxa ay ag taagan yihiin carshigiisa yusabbixuuna waxa ay tasbii way tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim mahadnaqa ilaahooda iyagoo ku daraya subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi wabixamdi ilaahay ammaantiisa iyo mahadnaqiisay badinayaanoo shaqadooda ay wa qudiya baynahum bilxaq xaq baa loogu garsooray ciddii halkaa ilaahay uu ku kala dirayay wa qiila waxaa la yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa leh caalamiintao dhan isagu iska leh cadligan maanta ku kala diray cid walibana waxay mutaysatay siis halkaasaa ilaahay uu ku dhameeyay iyadoo muuqaalkaa ina hor keena runtii cajiibka ah oo uu tilmaamay awliyada iyo acdaada mid halaagsamay iyo mid horumaray halkaasaa lagu kala haray suuratu kaafir oo ah suuraddii afarsanaad waa shan iyo siddeetan aayadood iyaduna ammaanta ay ilaahay kitaabkiisa ammaanto kasakow waxa ay ku xigsiinaysaa sifooyinka ilaahay uu leeyahay iyo awoodihiisa aada u cajaa'ibka badan iyo ayaamaha uu soo mariyey kuwii isaga diiday aakhiro in badan ka warrami doonaa rabbi waxa uu tilmaamayaa had iyo jeer duqyaanka iyo xadgudubka waxa la yidhaahdo iyo dhaqamadiisa foosha xun astaan iyo tusaale waxa uu ahaa fircoon cidda xaqa ka run sheegta isla markaana sumuud iyo dhabar adayg la timaada ammaantay leedahay iyo taariikhdu sida fiican ay u xusayso waxaa tusaale u noqonaya ninkaa rajulun mu'minun min aali fircawn oo suuraddu ay xusi xusi doonto bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik tanziilu lkitaabi qur-aan ka soo dejintiisu min allahi alcasiizi alcaliim ilaahay awood iyo ogaansho iyo cilmiba isagu iska lahaa ee labadaas sifee waan wanaagsan lahaa xaggiisa ayaa laga soo dejiyey kitaabkan waa kitaabkan qur-aankaynu hayno haddaad doonaysa ammaan iyo awood isagaa laga helaa haddaad doonaysa cilmina mastarkiisii halka laga helaa waa isaga ilaaha soo dejiyey waa ka sifaadkan leh kaafiri demb dembiga kii dhaafaya weeye noocuu doonayaba ha ahaadee wa qaabil itawb towbadana ka addoonka ka aqbalo wey shadiid alciqaab ciqaabkiisu ka waadag yahay wey ditwl cadiyo kiila weeye ilaahay iyo barwaaqo hadday cidi un wax doonayso cidda calaf raadinaysaa isaga marti ha u noqoto gacmaha hoos dhigato laa ilaaha illaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa isaga ilayhi almasiir xagga loo laabanayo la hortegayaana waa isaga un aakhiro insaanku waa inuu ilaahay hor yimaado lixdaa sifaa rabbi uu leeyahy maa yujaadilu kama murmayo fii aayaati illaah ilaahay aayadihiisa uu soo dejiyo ummadda ugu talagalay inay jiheeyaan ay saxaan waa qur-aankane kama murmayo kama hor imanayo ila aladiina kafaruu kuwii gaaloobay mooyaane cidda qur-aankan diidda way ka baxday way dhacday falaa yaqrurka yuu kugu kadinin yuu ku dagin yuu ku lugoynin taqallubuhum ka shaqaysigooda fi lbilaad adduunyada ay ka shaqaysanayaan ilaahay baa yaqaana addoomaha maanta waxaa dad badan diintoodii seejiyey ilaahayna ay uga durkeen siday gaalawn u sheedaalinayaan ay u bidhaaminayaan talow maxay hayaan talow waxma laga helayaa talow maantana maxaa ka soo kordhay gaariya camalkeed ayaa ilahay uhi falaa yaqrurka taqallubuhum fi lbilaad wax badan bay wadaano howlaahe waxa ay wadaanyay kullu goynin qofku wixii ummaddu waxay qabsanaysaa waa halkeeda laakiin kuwaasaa nicmaha iyo kuwaasaa wanaagha iyo kuwaasaa waxanoo waxanoo waxan haya alla indhahoodu ka jeedinaya dadka muuminiinta ah tusaalena wuu bixiyey qaar wax badan hayayoo aan waxba ka dheefsan kuwanaa kamida kadabad qablahum waxaa beenisay qowmu nuux nuux qoladiisii baa beeniyey walaxzaabu min bacdihim iyo gaashaanbuurtii kab ka dambaysay gaashaanbuurtii ka dambaysay waa adiga arkayo gaaladu mar walba iyagoo cadaawad badan ay ka dhaxayso haddana way ururayaan way ururayaan taxaaluf bay leeyihin wahamad waxa ay doontay kullu ummatin ummad waliba birasuulihim rasuulkoodii bay dooneen liya'khuduuhu inay qabtaan way ku hamiday way ku fikireen dilkiisa liya'khuduuhu inay qabtaan ay gacan ku dhigaan ay gacan saaraan ayay dooneen kaasaa dabeed rasuul waliba uu baxsanayay oo hijroonayay wajaadaluu bilbaadili waxa ay ku doodeen diin la-aan liyudxiduu bihi lxaqa si ay xaqa ugu simbirixiyaan fa akhadthum waan qabtay fa kayfa kaana ciqaab ciqaabkaygii siduu ah halkiisiibuu dhacay liyudxiduu bihi lxaq si ay xaqa meesha uga saaraanoo baadilka iyo xaqu way iska soo horjeedaane xaqa ayay diidayaan baadilkana way buunbuuninayaan wakadaalika sidaasay xaqat ugu rumowday kelimatu rabbik ilaahaaga ballanqaadkiisii cadaabkiiyo halaag ahaa cala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dushoodu ku rumoobay annahum asxaabu naari baa ku rumooday inay naarta geli doonaan bay ku xukumayn adduunyadana halaag aakhirana naar aladiina yaxmiluuna alcarsh malaa'igta carshiga ilaahay sida waman xawlahu iyo carshiga kuwa hareerihiisa ahi yusabbixuuna bixamdi rabbihim way tasbiixsanayaan mahadnaqa ilaahayna way ku darayaan wa yu'minuuna bihi ilaahay bay rumaynayaan wayastakfiruuna dembi dhaaf waxay u weydiinayaan liladiina aamanuu dadka muuminiinta ah halkan ilaahay awliyadiisu ammaanay inay malaa'igtu dembi dhaaf ilaahay weydiinayaan malaa'igta ammaanta leh waa caalamulculuw caalamka sare ayay uga soo istikfaar weydiinayaan malaa'igtu mu'miniinta waxay leeyihiin rabbanaa ilaahayagio wasicta kulla shayin shay walba waad uga ballaaratay raxmatan wa cilma naxariis iyo ogaansho eh fakfir ilahay waad ay naxariistaadi iyo ogaanshahaagu badan yihiine oo wax walba oge fakfiruu dembi dhaaf liladiina taabuu kuwii toobad keenay waattabacuu sabiilak jidkaaga xaqa xaqa ana raacay waqihim ilaahay ow ka ilaali cadaaba aljaxiim naarta holcaysa ilahay cadaabkaaga ka ilaahu mu'miniintaada ka ilaali saasay leeyihin qofka iimaanle ammaantaa iyo ayaankaasuu leeyahy malaa'igtii ilaahay baa ilaahay dembi dhaaf weydiinaysa rabbanaaday leeyihin ilaahayagio wa adkilhum geli mu'miniintaa mu'miniintaas taabuu watabacuu sabiilak waxay ku mutaysteen istikfaartan taabuu watabacuu sabiilak waxa weeye towbadda oo ay badsanayaan iyo diinta ilaahay ay ku egyihiin diinta ilaahay oo xukumaysa khiyaarkooda iyo xorriyadooda iyo shahawaadkooda iyo midnama xukuma laakiin waxa saa-id oo siyaadadooda iyo xukunkooda leh diinta ilaahay rabbanaa waadkhilhum ilaahay ow geli muuminiinta jannaati cadnin beero sugan geli allatii wacadtahum beerahaasoo aad u yaboohday jannadaad ilaahay u yabooda ilah ku casuum waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim iyaga jannadaa ilaahay u gelay waman cidna gelay salaxa wanaagsanaadee mu'miniin noqday oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim ooriyahooda wa duriyaatihim ubadkooda innaka anta alcasiizu alxakiim ada awood iyo xikmad bale ilaahay saasyeeda markay mu'miniintii u duceeyeen ayay ducadii kordhiyeenoo waxay ku dareen dadkii wanaagsanaa ee ehelkooda ahaa ee ka ag dhowaa sida aabbayaashood ubadkoodii iyo oryahoodii markaa qofka ilaahay addoon u noqda addoommaha ilaahayna duca iyo ammaan ayuu ka helaya malaa'igtii way sii ducaynayaanoo waxay yidhahdeen waqihim usayi-aat ilaahay xumaha uga gaashaan noqo ilaahay ka badbaadi xumaanta ilaahay ka nabadgeli sayi-aadka sayi-aadkaasi waxa uu noqonayaa xumaanta wixii ay keenayso cadaabana waa noqon kala ilaahay kuwan cadaabka ka nabadgeli waman taqi sayi-aati qofkaad ilaahay ow xumaanta maalintaa qiyaamaha dhacaysa ka nabadgelisa yowma idin maalintaa faqad raximta ilahay waad u naxariisatay faqad raximtahu ila waad u naxariisatay qofkaad maalintaa cadaabka nabadgelisa faman zuxzixa cani innaari weeye وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
وذلك هو الفوز العظيم كاسال ليبان وين قفكو جنة هلا قفكو سيئات كان لقى نبات قليو وذلك هو الفوز العظيم فقد فاز مصوصته وسمر خات فرعي
إن الذين كفروا كوي قالوا بيبوا لهيدي ينادون والله رواقيا لمقت الله على إلهي أكبر ويكوين بضنتي من مقتكم على إن أنفسكم نفتنا أو عراطين هذا ما أنت إذن كوي سيفيسان ودنبقيني يقفكيني كعراطين يدل مقاد يدي سميسان تو إلهي إذن قوالا كوين إذن كبا اسمع عراضي بركين ببرك كلو عراضي قف ولبا نفتي سيوه هيفي haddaba cadhadaa idinku isu cadhaysan tihiin ta ilaahay u idin cadhooday baa ka weyn idci laa tudcawna ila aliimaan waxa la ydinku yeedhaya alla rumayn fatakfuruuna waa ka gaalowdeeno waad waa diideen marka cadhada ilaahay waxay ka timi idinkoo ilaahay rumayn waaye qaaluu markaa waxay idhaahdeen kuwii reero naareed ahaa rabbanaa ilaahayagii oo amatana snatayni laba jeer baadna dishay wa axyaytana snatayni laba jeerna waadna noolaysay factarafnaa waanu qiranay bidunuubina gafafka yagii maanta waa ogolla fahal ilaa khuruujin bixitaan ma jiraa min sabiilin jiduun laga baxaa meesha waa kadeedanahay ilaah waddo laga baxaa ma furanta waa waraysi liitawey iyo su-aal liidata marka labada jeer ay dhinteen waxa weye dee qofku markiisa hore geeri iyo nolol iyomuu ku xukunnaa dee waa inuu geeri ahaa wey ila muu jirin alataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuuran wax la sheego waxaan ahayn dee waa geeriyeysayn ile qofku hadduu geeriyado u libdha hadal beelaaye geeridaasay ku xukunayn dabeetana way noolaadeen waa geeri iyo nolol markaasay dhinteen oo dee qof waliba intanuu noolya geeribaa ugu xigaysa noloshiiba haddana timo uu soo baxay marka waa laba geeriyood iyo laba nololood maanta ictiraaf bay bixiyeen kuwa ilaa ilaahay dafiree diiday diintiisa diiday qur-aankiisa diiday rusushiisa diiday maanta ictiraafkaasay bixiyeen daalikum buu ilahay yidhi kiinaasi waxau idinku dhacay biannahu arrinku waxa weeye idaa duciya allaahu marka ilaahay loo yeedho waxdahu kelidii ama duciya allaahu waxdah ilaahay keligii kolka la baryo kafartum waa gaaloobaysa mar alla markaasaa laydinku dilaya ilaahayba ma la sheegay ashahaade iyo rabbi keliya oo laga tala qaadanayo la adeecaya ma la xusay kafartum gacmo taag baa idinku bilaabaya gacansayd wain yushrak bihi ilaahay haddii wax kale lala caabudana tu'minuu markaasaa aaminsanaydeen mar alla marka wax kale la sheego ee wax kale ilaahay la barbargeliyana waa farxaysa macnaha tawxiidkana waa ka cadhoonayseen kufrigana waa ku farxaysa waa kaas falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir falxukm go-aanku wuxuu u sugnaaday lilaahi ilaahay boqorkaabuu usugnaaday alcaliyi sarreeye alkabiiree weynaa arrinku saasuu ku ururay maanta go-aankiisuu suga wey huwa ilaahay aladii ilaahay weeye yuriikum aayaatihi aayadihiisuu idin tusinaya dada wayunazilu lakum min asamaa'i risqan xagga korena arsaaqad buu idinka keenaa arsaaqadda iyo naxariista iyo madarka wuxuuba xagga sare ka yimaadaan wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun gaalna kama yimaadaan qaaradaha adduunyadana kama yimaadaan afraadina ma haysan laakiin ilaaha boqor ka haya asbaabteedii la kaalay baa lagu yidhi laakiin alla waxa uu leeyahy wayunazilu lakum min asamaa'i risqan ilaahay qismadiisa hadduu xidho cidin furi mayso cid xidhi kartaana ma jirto wamaa yatadakaru ma waantoobayo waxaa loo sheegayaana ma marayo ilaa man yuniib qofka ilaahay u toobad keenaya addoonnimada ogol ee gafkiisa garanaya kaasunbaa waantoobaya fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid wey fadcu llaaha rabbi caabuda oo barya mukhlisiina lahu diin idinkoo baryada iyo cibaadada u gooni yeelaya walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen gaal ilaahay baa keligii la caabudaya ilaahay baa sharcigiisa la raacaya ilaahay baa addoommaha lagu xidhaya oo waxaa loo diidayaa inay addoommo kala caabudaan la yidhiyaaba weerarna waa soo maqan yihin walow karihal kaafiruuna baa ilaahay wy diin baa xor loo yahay iyo xoriyat aladyaan wa xoriyat alcaqiida waxaasi waa afka baarkiisa wamaa tukfi suduuruhum akbar baa ilaahay wy waxa ku libidhsane ku helanba aada u badan ee aan laguba sheegayninba ee marmar un soo neefaya fadcu llaha mukhlisiina lahu diin ilaahay barya oo caabuda baa layi idinkoo cibaadada u gooni yeelaya markaase haddana lagu raaciyay walow kariha alkaafiruun kii taa ka soo horjeeday haba nacee macnaheedu raalli kama ahee ku talagal wey diintaadood irkanaysood cuskanaysood ku adkaanaysood ka run sheegayso inaan lagugu nabadgelinayne lagugu maqan yahay ayaa lagu leeyahay ogo ha ciirciirin wallahu aclam